qofka diyaariyay warbixinta qaramada midoobay philip alston ayaa waxa uu ku tilmaamay maraykanka inay ku nool yihiin mujtamac xagga sinaanta nolosha ugu ba'an marka la eego dunidu horumartay wuxuu sheegay in siyaasadaha maraykanka ay ka faa'iidaan dadka ladan islamarkaasna ay god ku sii ridayaan nolosha dadka fuqarada ah waxa uu sheegay philip alston in siyaasadaha maamulka trump ay xuquuqayaan dadka fuqarada ah iyagoo ku adkaysta in dadka helaya kaalmada dowladda ay yihiin dad awooda inay shaqaystaan islamarkaasina la dhimo kharashka ku baxa barnaamijyada cunnada iyo kaalmada kale caafimaad ee dadkaasi waxa uu sheegay alston in soo jeedinaha dowladda ee ah in dadka ceyrta qaata ay yihiin dad wahsi badan oo aan doonaynin inay shaqaystaan ay yihiin kuwa xaqiiqda ka fog
sida koobka aan heli karno haatan wuxuu muujinayaa in dadka ugu badan ee tusaale ahaan hela kaalmada caafimaad ee dowladda ay yihiin kuwo si buuxda u shaqeeya kalabar dadkaasi ka mid ahna ama waxay shaqeeyaan saacado ama waxay daryeelaan carruur yaryar ama waalidkood gaboobay ayay hayaan wuxuu sheegay philip alston in toddoba boqolkiiba dadkaasi aysan shaqayn warbixintaas ayaa philip alston waxa uu hoosto kaga xariiqay in maraykanka uu yahay dalka ugu badan ee ay ka jirto sinaan la-aanta xagga dakhliga ee dadkiisa marka la barbar dhigo waddamada reer galbeedka waxa uu sheegay in boqolkiiba hal qof ee dadka ugu ladan bulshada inay gacanta ku hayaan boqolkiiba soddon iyo siddeed hantida waddanka waxa uu sheegay alston in cashuur dhimista ku kacaysa hal trilyan iyo barka ee dhowaantan uu sameeyey maamulka madaxweyne trump in si weyn ay uga faa'iidayaan dadka ladan islamarkaasna ay xaaladda kusii xumaynayso dadka saboolka ah baarahan ka tirsan qaramada midoobay ayaa waxa uu sheegay v o a in uu warbixin usoo bandhigayo dalalka xubnaha ka ah golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay si waddamadaasi qaar ay jawaab deg dega uga bixiyaan
maraykanka isagaa sidaa doortay ilaa iyo haddana ma jiraan jawaab laga bixiyey oo rasmi ah xitaa markii ay arkeen warbixintan oo ay xubnaha goluhu galaangal u lahaayeen muddo laba toddobaad ah
sida caadada ah marka uu alston warbixintiisan si rasmi ah ugu soo bandhigo qaramada midoobay waddanka ay quusayso oo dabcan maraykanka ayaa wuxuu xaq u leeyahay inuu ka soo jawaabo inkastoo maraykanka dhowaan uu ka baxay xubinnimadiisii golaha xuquuqul insaanka qaramada midoobay laakiin weli waxa uu xaq u leeyahay in uu ka soo jawaabo sida waddan kormaar ka ah arrintani oo kale haddii uu doonayo